magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa laga daahfuray ololo wacyigelin ah oo ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare maamulka galmudug u sameyneyso caruurta iyo waalidiinta si loogu dhiirigeliyo in caruurta la geeyo goobaha waxbarashada xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada galmudug maamulka gobolka mudug ayaa kulan la yeeshay waalidiinta kuwa oo kala hadlay muhiimadda ay leedahay waxbarashada caruurta iyo doorka ay waalidiinta ka qaadan karaan xubnaha wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin qalabeynta goobaha wax ku baranayaan caruurta islamarkaana horey u hiirgeliyeen goobo waxbarasho oo lacag la-aan ah ayaa deegaankan dadka ku nool waxbarashada maadiga ah ee iskuulka iskuulkiina waa haystaan wax qarashana ladinkama qaado soo maha saas maa iskuulkiina waa haysataan muhiimadda ugu weyn oo rabna maanta inaan ka wada hadalna waxay tahay sidee waxbarashadaas dhammaanteen uga faa'iidaysan karnaa sidee cunug kasta oo da-dii waxbarashada gaaray oo deegaankan jooga iskuulka u geyn karnaa oo wax u bari karnaa waa intaas waxaan rabnaa hooyooyin waxbarashada waxay muhiim u tahay cunug kasta oo guriga noo jooga wasaaradda waxbarashadu waxay hirgelisay iskuulkii ilmaha wax lagu bari lahaa waxaan rabnaa inaa intiinaan safiira noqotiin fariinta wasaaradda a qaadaan ilmaha waalidiintu aysan fahamsanayn muhiimadda waxbarashadu u leedahay inaad ku wacyigelisaan yah waxaan rabnaa inuusan deegaankan ka jirin cunug da-dii iskuul ka gaaray oo iskuulka ka maqan
annaka iyo idinkuba aan saaka meeshaan iskugu nimid waa qodob ah wacyigelin carruureed awlaadda ilaahayna siiyey inaan waxbarasho u dareerino intaan marka qodobkaas gelin hadda waalidiinta hooyooyinkuga fadhiya iyo iskoolkaan ilmo u dhigtaan kulli waa idin dhigtaan waa dareemayaa marka ilmaha waxaan rabnaa marka inteennaan idinka iyo annagu oo isku duuban inaan noqonno guddi wacyigelin oo idinku aa wakiil looga tihiin hooyada deriska kula ah aabbaha deriska kula ah ilmaha deriska kula ah inaad ku wacyigelisaan inay iskoolka yimaadaan iskoolka dhigtaan dhammaanteen waxaa u wada taagannahay maanta la arki maamo aan casho iyo quraac iyo qada heli karin ma jirto waxaa u dhimanaysaan oo qoraxda u taagan tihiin oo a u rafaadaysaan oo qodaxda idiin mudayso oo aa u wareegaysaan waxa weeye waa ilmaha waxaan rabnaa marka shidaalka ilmaha aan ku shubayno inaan meel cidlaa inaysa uga bixine inay waxbarasho diini yimaado uga baxaan intaasaa kuwa socona wasaarad ahaan annaga waxaan rabnaa inaan kala qayb qaadano sidii wacyigelinta lakugu samayn lahay oo arday uusan iskuulka hore u dhiganayay sanadka hore dhiganayay uusan guriga u laaban mid cusubna uu kasoo biiro duruuf walboo taaganna nagama hor istaagayso in aan waxbaranno owlaaddeenna waa dadka keliya aan ku taamayno inay beri wax noo noqdaan ololahan ayaa qayb ka ah dadaalada ay wado wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug kuwaasi oo kor loogu qaadayo kobaca waxbarashada guud ahaan galmudug